haatana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan dagaalada ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab iyo in dadaal la mid ah kan dagaalka la geliyey amniga muqdisho waxaa barnaamijka soo diyaarisay warigeena v o e muqdisho seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka al-shabaab ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro kala duwan ka geystay gudaha soomaaliya kuwaasoo ay ku jiraan qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho toddobaadkan oo ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo labaatan ruux xilli ciidamada dowladda dhul hor leh ay ku qabsadeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobollada dalka haddaba sida dowladdu ay xoogga u saartay dagaalka socda ma u gashay feejignaantii loogu talagalay ee sugidda ammaanka magaalada muqdisho sidee loo heli karaa qorshe lagu sugo nabadgelyada magaalada iyo howlaha gurmadka ka socda muqdisho ayaan ku eegaynaa barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah oo ka qaybgalaya xildhibaan cabdi barre jibriil mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan cali ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo siyaasi abuubakar ibraahim cali oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jeclahay inaan ku horeeyo cabdibare weerarkii dhacay markaad eegtid waxa uu ku soo aaday xilli dagaal shabaabka ka dhanka ah uu ka socdo dalka sida dowladda awoodda isugu geysay ee dagaalka xoogga ma u saartay amniga gudaha magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim senab waa mahadsan tahay adiga iyo abukar iyo cabdiraxmaan waa in salaamhaya seynabay su-aashaas waa su-aasha shacabka soomaaliyeed maskaxdooda ka buuxaysa oo isweydiinta mudan dalku inuu dagaal ku jiro waa la ogyahay madaxweynuhu dagaal buu cilaamiyey runtii waa wax horey loo baahanaa oo maaragtay shan iyo toban sano laga seexday bay ahayd hawsha maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay saasoo ay tahay mar haddii dagaal haddee meel ka dhaco waxay ahayd dhammaan goobaha muhimkaah oo dhan ama dowladda ama gobolada ama dalkao dhan ama caasimadda waxay ahayd amnigooda in la aada loo xoojiyo oo feejignaan dheeriya la sameeyo taasaa marka meeshii ka maqan oo feejignaan dheeriya lama samayn waxay ahayd magaalada muqdisho baraheeda koontarooladu aad bay u badan yihiin in la isdul saaro oo jagboontiye aada u tiro badan hadday tiro badan yihiin oo kuwo tiro badan joogaan ee yaalaan laakiin waxay ahayd meelaha ka baxsan magaalada ka baxsan oo ilaa labaatan kilomitr ka durugsan laftigeedana in la sameeyo bara control oo aad u adag in la sameeyo taasna lama samaynin waxaad moodaa taxadarka iyo maaragtay habacsanaac aad u fara badan inay ka muuqato hay-adaha amniga waxaana ugu taa ugu salaynayaa oo runtii aan ku tilmaamhayaa inaynan u bislayn hay-adaha amnigu tababarka ama ka hortagga ama sida warka loo raadiyahaydu inayna u bisleen aqoonteeda rasmigana ayna lahayn taasaa marka waxay keentay khaladaadkan tirada badan oo dhacahaya iyo dhibabka dhibkan badan iyo farmeeshin la-aanta iyo xuuraan la-aantu waxay kaliftay dee in magaaladii lagugu soo galo oo maalin kasta boqolaal soomaalihu meesha ay saagu dhintaan marka waxaan qirahayaa oo horeyna u qiray haddana qirahayaa habacsanaan badan iyo taxadar la-aan badan inay ka jirto hay-adaha amniga oo caasimadda ay ka jirto ciidamada dowladda dhul hor leh ayay qabsadeen marka la eego duulaanka socda haddana al-shabaab dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro kala duwan ayay ka geysteen gudaha dalka abuubakar dowladda ma gashay feejignaantii loogu talagalay ee sugidda ammaanka magaalada muqdisho
dhammaan waan salaamayaa xildhibaanka iyo cabdiraxmaan iyo baada v o zaynab walaal su-aasha hadda weydiiso markaan ka jawaabo waa su-aal aada muhiim u ah waxaa weeye horta nimankan khawaarista ah dagaal culusaa lagu qaaday meelo badanaa laga qabsaday dowladda horumar ay samaysay ummaddii soomaaliyeed oo dhanaa nacday meel kasta xabad loogu bilaabay marka waxay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ay qarax ku laayaan marka arrintaasna waxaa loo baaqsan karaa hay-adaha amniga oo fooljignaan dheeriax sameeyo inkastoo dhinaca amnigii wegnes uu ka dhacay maxaa yeelay baabuurtaan jigboynti ay soo mareen meel kastaba jigboynti ay yaallo maadaama jigboyntadaas marka ay dayacaad sameeyeen waxaa laga rabaa hay-adaha amniga in la xisaabtan dhab ah la keeno saraakiishaas meesha ku qornaa iyo ciidamadii amnigaas meesha joogay haddii taas ay dhacdo waxaan is leeyahay waa wax badan ayaa ka hortag la samayn karaa ka hortaga ka dabategista waxaa ka fiican ka hortagaa ka fiican ayaa ka wanaagsan marka run ahaantii waxaa la rabaa inta ay wax dhicin in laga hortaga amnigana isku dhiidhiib ma noqon kara madaxweynaha dagaaluu ku baaqi waa la ogyahay shacabka soomaaliyeed dowladdoodii way garab taagan yihiin mar walbaba inay garab siiyaan oy garab dagaalamaan ciidamada soomaaliyeed diyaar u yihiin dowladda amnigana waxaa laga rabaa iyadana inay shacabkii isla shaqeeyaan oo meelahay wax ka soo abaabulayaan qaraxyada garaashyada ay informationkii hay-ada amnigii lasoo wadaagaan hay-ada amnigi kaligood wax ma qaban karaan cabdi barre iyo abuubakar waxay leeyihiin cabdiraxmaan habacsanaan iyo gaabis badan baa ka jira amniga gudaha magaalada muqdisho oo dowladda xoogga uma saarin sida ay dagaalka ka socda gobolada dalka ay u saartay adiga habacsanaantaasi ma kuu muuqataa
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan yihiin xildhibaan cabdibare iyo abuubakar oo runtii barnaamijka igala qeyb qaadanaya runtii waxaan anigu aaminsanahay arinta ay ka dhawaajiyeen labadooda inaysan halkaas ahayn aysanna meeshaas jirin runtii dalkan muddo adigu isbedelka kadib shan bilood ayuu maraya hawsha baaxadda leh iyo wadanka dagaalka uu ku jiro iyo runtii arinta ay tilmaamayaan runtii isma lahan in uusan habac jirin runtii waxaan ognahay in gudaha magaalada muqdisho iyo daafaheedaba in ay ka socdaan runtii howlgallo oo rag qaaliyana ay maaragtay ku tageen sidii maaragtay nidaamkan nidaamkii ka horreeyay xaalku ahaa intay yimaadaan degmo ka mida muqdisho ay baabuurka haystaan kuna soo bandhigaan daafaha magaalada inaysan hadda jirin marka maadaama marka daafihii ama gudihii maaragtay dowladdu ay ka wado howlgallo kuna baacsanayso furamihii dagaalkana runtii lagu jabiyey arrimo fara badanna ma aragtay dhinac walbana culays laga saaray oo hadday ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo hadday ahaan lahayd dhanka ciidanka caskariga iyo dhanka fikrigaba marka dowladdu runtii hawsha ay ku jirta iyo baaxadda ay runtii iyo shirarka ay qabanayso oo ay maaragtay ku abaabulayso awaamirta ay soo saarayaan wasaaradaha dhammaan waxay ku qotomaan sidii nimankan loo ciribtiri lahaa marka qadartu runtii waa meesheeda nimankanna markii furimihii dagaalka looga adkaaday ayay runtii samaynayaan weeraro qalqalgelin iyo cabsigelin ku qotoma maahan waa niman runtii rafanaya xili laysdhaliilana lama joogo dowladduna runtii maadaama shan bilood ay joogto iyo hawsha hadda ay qabatay iyo cunoqabateenada la saarayo oo dhaqaalihii laga joojinayo oo runtii dhinac kasta lagala dirirayo waxaan aaminsannahay inaan ma aragtay dhammaanteen aan aan fiirino shantii bilood wixii la qabtay iyo shantii sano tan ka horeysa wixii aan la qaban maadaama shan sano la jiifay oo nimankan ay meel kasta ay caaq faraha geliyeen oo dhaqaale hadday tahay hadday maxkamada in loo xukumtamo ay tahay maanta waxaan aaminsannahay meelihii ay yani garsoorka loogu aadi jiray in albaabada la isugu dhuftay meelihii dhaqaalaha ku qaadi jireen in lacagta la mariyey runtii furimihii dagaaladana gobolada hiiraan iyo galgaduudna lagu jabiyey oo runtii guulo fara badan dowladdu ka keentay marka waxaan isleeyahay dhinaca ay ka fiiriyeen saaxiibaday ma ahan dhankaas kama maaragtay idinkama jirta baashuyi waxay idinka jirtaa in aad aragtaan oo aad fiirisaan waxa muddada shanta bilood ee la qabto waa mahadsantihin howsha baaxadda leh iyo dagaalka uu wadanku ku jiro isma lahaa buu yiri cabdiraxmaan cabdi bare adiga ma ku muuqataa in ciidamada dowladda dadaalayaan inkastoo aan la dhayalsan karin dhibaatadii ka dhacday magaalada muqdisho toddobaadkan
waa mahadsan tahay horta waxaan anigu dhaliisha aan ka hadlahayo ma ahan dhaliil mucaaradnimo ma ahan mana ahan dowladdu shan bilood bay joogtaa yaan la mucaaradin waxaanu wax soo taxnaabay ahaayeen dowladihii ka horreeyey soo taxnaabay ahaayeen dhib soo jiray bay ahaayeen haddii marka horta xaqiiqda dhabtaa la taabto in la yidhaahdo mucaaradnimo iyo xoogaa la taabto waa laga fiican yahay arrintan ciidamada horta kuwa dagaalka jiro oo banaanka ka dagaalamaya runtii hawl fiican bay hayaan waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa gobolka banaadir waxaynu ka hadlayno wax walba waxaa macallin u ah masiibadii ka dhacday sagaal iyo labaatankii octoobar wixii dhacay baynu horta focus ka saaraynaa kuma tilmaami karno dadaal dheer kuma tilmaami karno kuma tilmaami karno hay-aduhu waxbay qabteen kuma tilmaami karno waxaan ku tilmaami karaa dhacdo fool xun oo naxdin leh oo argagax leh oo qofna uusan difaaci karin qofkii maanta arrintaa hay-adaha amniga ku difaacana waxaan u arkaa qof raalli ka ah dhibaatadii dhacday inay tahay raallika inuu yahay baan u arkaa maxaa yeelay wax lagu ammaani kara hay-adaha amniga meeshaan ma taalo ma dhicin maanta waxay ahayd laftigooda hay-adaha amniga maxkamad in lasoo taago cidu dembiga yeelatay ahayd xaqiida haddaynu aynaan ka hadlino aynu bahasha dul marno meel kale jihada la aadnana haddee shacabkii soomaaliyeed oo dhimanayaan ku tumanaynaa waa run cabdiraxmaan suu sheegay dhaqaalihii baa laga jaray muxuu ahaa wax walbaa laga qabtay wax walbaa la sameeyey laakiin aawey amnigii hoose aawey taxadar la-aan baa meesha ka muuqata dayac badan baa meesha ka muuqda marka arrimahaas oo dhan baa muuqdee yaynaan dhinac kale bahasha la aadine khaladaadka hay-adaha amniga iyo meesha ay mareen iyo sida wax yihiin aynu tilmaano oo wadooyinkiibaa meel kasta xirana shacabkan aynu u naxno hay-adaha amniga si ama iyaga loo bedelo ama xilka looga qaado ama maxkamad loo saaro aynu fokus ka saarno waxaanu u hadlaynaana maahan mucaaradnimo maahan shacabkii baynu u hadlaynaa oo dhibaataysan oo dhibaatada ku dhacayso inkastoo duulaan socdo haddana weeraro kala duwan ay dalka ka dhaceen oo ugu dambeeyey kii ka dhacay magaalada muqdisho toddobaadkan cabdi bare waxa uu sheegay in dhaliilo badan ay dul hoganayaan hay-adaha ammaanka dowladda cabdiraxmaan nuuxuu leeyahay dowladda guule ayay ka keentay dagaalka hadda ka socda gobolada dalka oo istaraatiijiyad ka duwan tii hore bay hadda dowladda ku wajahaysaa dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee wadanka ka socda abubakar waad dhegeysanaysaa dooda labada dhinac maxay adiga kula muuqataa
horta saynabey waxaan rabaa walaalkay aan rabaa inaan saxo cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaan rabaa horta mucaaradnimo iyo hadal meeshaan ma ahan mucaaradnimona anaga kama hadlayno mucaaradnimo nahin dowladdu alla waxay alla waxay qabato waa waajib calayka inaan dhahno waa sax aan dhahno oo anaga garab anagaaba ka mid ah dadka dagaalamaayo oo furumaha joogo in horumar laga sameeyo furumahana waa wax iska cad waayo hadal hadda uma baahno waanu ku ammaano yihiin ciidamada geesayaashii soomaaliyeed waa ugu hambaliyeynayaa midda kale dhaqaalaha laga jarina waa okay dowladdu waa ku mahadsan tahay idana waa mid qodob kaloo muhiim ah waayo laakiin qodobka uusu fahmin waxaa ah war in xuuraansigay ama intelligensigay in laga hortago qaraxyadu in lagu qabto meeshii lagu soo raraay dad lagu yeeshto waxaan ka hadlayna taas waay hay-adaha amniga focuska ay saaraan meeshii laga soo raraayay in lagu qabto wadooyinkii soo maraayeen meeqaad degmay soo mareen meeqaad tuulay soo mareen imsaha kilomitr lasoo maray in lagu qabto ayay ahayd lasty game magaalada meeshay ka soo galayeen jabuuti in lagu qabto ay ahayd waxaan ka hadlayna focuska taas le waa walaalkay cabdiraxmaanow mugud dowladda inay shaqo qabatay taas waxaa weeye indhaha caad qof ay ka saarantaha ma jirto siday qoraxdu caddahay u caddahay marka tan la rabo in laisla fahmo ayaa ah war shacabkan soomaaliyeed aan ka hor tagna dhibaatada ay ku hayaan nimankan khawaarista ah soo jeesta inay laayaan hooyooyinkii soomaaliyeed laayaan caruurtii soomaaliyeed wax baratay ay laayaan abooyaasheen aabbayaasheen walaalaheen ay diyaar u noqday seen uu hortegi karnaa waay ee amnigii intelligencygii ka hortag sameeyaan oo meel walba dad ku yeeshtaan midaas wey waxaan rabnay inaan focuska aan saarno oo aan ka doodno cabdiraxmaan ee ma kula tahay sidaa cabdi bare abuubakar ay ku doodayaan in loo baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo la xiriira hay-adaha amniga oo ku saabsan waxa fududeeyey in baabuurta qaraxyada inay kasoo gudbaan baraha kontarool ciidamada dowladda islamarkaana ku qarxaan gudihii magaalada muqdisho taa in la iska wareysto oo lagula xisaabtamo hay-adaha dowladda in loo baahan yahay ma kula tahay sida ay ka dhawaajiyeen horta waa mahadsan yihiin akhyaarta maaragtay run ahaantii waxaan rabnaa inaan maaragtay isla fahano hawsha runtii taagan iyo sida maaragtay ay dowladdu u maareynayso oo ay isugu xilqaamayso oo runtii in dalkan iyo dadkan aysan shacabka soomaaliyeed runtii aysan khawaarijtu u aabayeeleynin qof kaste oo la macaamila iyo qof aan la macaamilinba inay runtii taarget u yihiin ay bartilmaameysanayaan ay dhibaateynayaan runtii dowladdu afar iyo labaatanka saac ayay ka hadashaa mana jiifto waa dowlad runtii sida aan wada ognahay u taagan oo runtii guluf kula jirta dhinaca walbabaa noqotay sida aan hore u tilmaamay akhyaartana ay ila qireen mar haddii horta arinta ay tahay isbedelna runtii lagu dhex wado hay-adihii garsoorka iyo amnigaba runtii maadaama muddo yar ay dowladdu jirto waxaan aaminsannahay in runtii qaraxa muqdisho uusan maaragtay uusan cirka ka soo boodin uusan maaragtay meel kale ka imaan aan ognahay in maaragtay ganacsatada runtii eedda dhinac laga saaro oo aan ganacsatada dhinac ka saarno oo bahasha aan xaggaas u weecinno maadaama dowladdii doorkeedii shariifka ay ka qaadanayso in ummadan dhiigeeda iyo naftooda iyo badbaadintooda iyo cirdigooda ay difaacayso saraakiishana u dhimanayaan askartana ay u dhimanayso waxaan rabnaa marka inaan isla aragno in maaragtay baabuurka qarxaya iyo walxaha qarxa uu sido iyo maaragtay isha geerishka uu ku jiro iyo meelaha uu marayo runtii waxaan rabnaa inaan annaga shacab ahaan iyo ganacsatada aan u nuglaano oo aan qaadano baaqa dowladdu ay afar labaatanka saac oo madaxweynaha ugu dambeeyey habeenkii maalinkii musiibadu dhacday uu ka dhawaajinayay cid kasto iyo shirkii culimmadana laga sheegay in qofkii argagixisada maalka siiya inay xaaraam tahay waxa ay ku siinayaanna ay ku dhibaateynayaan ummadda kale oo walaalahooda waxay ahayd marka musiibo runtii qof kasta oo soomaaliyeed runtii danqisay kana damqatay khawaarijtuna cid ay u turayso ama kan miyiga jooga ha noqdo ama kan magaalada jooga ha noqdo ma jiraan mar haddii marka cid kasta ay bartilmaameysanayaan waxaan aaminsannahay inaan maaragtay aan wada qaadano oo aan maaragtay kala shaqayno dowladda in amniga maaragtay wixii dhib u keenaya shacabka iyo waddankaba inaan dowladda kala shaqayno ay shacabku runtii soo sheegaan ay shacabku runtii la shaqeeyaan dowladda aysan kooxaha khawaarijta aysan lacag ku bixin maadaama qof muslima lagu dhibaataynayo dowladda keliya lagu dhibaatayn maayo waa qof kasta oo muwaadina kii bixiyey iyo kii aan bixinba dhibku waa wada gaaraya marka si aan annagu dhibka aan u yarayno oo annaga maaragtay shacabka soomaaliyeed muddo shan iyo toban sano ah ayay runtii dhibkan iyo rafaadkan ay kusoo jireen waa fursad dahabi ah ay dowladdu runtii hadda ay ummadda ku horkacayso marka waxaan leeyahay walaalahay iyo inta i dhegaysanaysaba anugu ka faaidaysanaya fursaddan waxaan joognaa xilligii la ciritiri lahaa kooxdan xilligii maaragtay waddankan aysan kusii noolaan lahayn in marka aan dhaqaalana lagu bixin dowladdana runtii maadaama ay awooddeeda isugu geynayso in dagaalka furimaha looga adkaado waan waan ku taageeraynaa inay xoog iyo calaf iyo cududba isugu geyso sidii furimaha dagaalka loogu jabin lahaa waxaa fududaanaysa marka inaan isla xisaabtanno waxaa fududaanaysa midka annaga nagu dhex jira ee maaragtay shaar walba wata ama ganacsada ha noqoto ama siyaasiyiin ha noqdo ama kan fududaynaya ha noqdo inaan annagu la xisaabtanno oo sharciga maaragta markaas lala tiirsado laakiin lama kala garanayo xilligii lagu kala garan lahaana waa lagu jiraaho waa in dagaaladaas looga adkaadaa laguna wiiqaa si marka dowladdu ay ugu wiiqdo ay fursad ugu hesho midka aan isha arkayninna loo arko waa inaan isgarabsannaa dowladdana ku garabsiinaa haye cabdibare taamaa la qabtaa cabdiraxmaan mise aragti ka duwan ayaad aaminsan tahay cabdiraxmaan waxna waa isku waafaqsannahay waxna iskuma waafaqsanin in badan waan isku waafaqsannahay wuu ka hadlay laakiin seynabey cilladda meesha taagan oo aan dadku fahamsanayn oo hay-adaha amniga khaladaadkooda muuqda oo aan dadku fahamsanayn waxa weeye waanu ognahay xoogaalna qof walba waa u yahay in hay-adaha amniga noocay doonaan ha ahaadeen aan tayo lagu keenin aqoon aan lagu keenin waxaa lagu keenay qof walba waa ogyahay haddii hay-adaha amniga madaxdooda ama mid degmaha la geeyo ama mid muxuu ahaa saldhig ha la geeyo ama mid horjoogaha laga dhigo waxay muhiimaddu tahay intaas horta aqoon ma u leeyihiin waa inay aqoon u leeyihiin shaqada ay qabanhayaan waa inay aqoon u leeyihiin ama booliis ha ahaado ama nabad sugu sirdoon ha ahaado qofka shaqada loo dhiibayo horta waxaa ka muhiimsan shaqadan aqoon ma u leeyahay qofku hadduu shaqada aqoon u leeyahay waxaanu maanta inuu kuma dhaceen sidii hadaayo abukar sheegay waxay ahayd in hay-adaha sirdoonku shaqadoodii ayagaa in badan gabay in mar hore waxay ahayd ay soo ogaadaan oo soo xuuraamaan oo ay dabagal ku sameeyaan haddaan ninkii sarkaalka ah lala xisaabtamayn haddaan askarigii lala xisaabtamayn haddaan kii khalad gale aan lala xisaabtamayn oo asaga aan lagu ciqaabayn maxkamad lagu saarayn oo aan la taabanayn khaladku waa soconhayaa marka intaa hala ogaado isla xisaabtan la-aanta jirta adiga ma u aragtaa inay qeyb ka tahay in dhibaatadu sii socoto ee abubakar sida cabdibare uu ka dhawaajiyey
runtii horta la xisaabtanka waa wax muhiim waaye haddii meesha ay accountability timaado wax walba lala xisaabtamo wixii waa yaraanayaan in meeshii ama lagu qabto ama laga hortago aa imaanayso laakiin haddii xisaabtan aysa dhicin hade waxaa weeye de wixii waa sii soconayaan muddo ay sii jirayaan si marka loo qodob jaro loo soo af jaro oo geed haddii la goynayo waxaa la yihahdaa xisdadaa laga jaraa si xisdad looga jaro waxaa muhiim ah in meesha waxay kasoo abaabulayaan dad lagu yeeshtaa oo meeshiba aan ugu hortagnaa ganacsatadan lacagta bixinayso maalgelinaysaa in la soo qabto waa iyagana waxaa weeye horeyna dowladda waa u hadashay madaxweynaheena waa ka hadlay marka waa dhaqaalahana lagala dagaalamo dhinaca kalena intaasna looga hortaga meelaha ay wax ka soo abaabuliyaan hadday tahay dhaqaale hadday tahay waxay qaraxi dhinac walbaba aada loola dagaalamo waa muhiim si mar walbaba ay wax yeelada geysanayaan ayuuse u dhicin ama la fashiliyo waa muhiim waaye taas marka waa ilaahay idankiis waxa weeye hadba meesha ay joogto masii joogayso waa kasii yaraanayaan ilahay dhaliisha loo jeedinayo hay-adaha ammaanka way soo noqnoqotay ma isleedahay cabdiraxmaan waxaa maqan isku xirka hay-adaha iskaashiga ee ka dhaxeeya guud ahaan oo ay ugu wacan tahay habacsanaanta jirta ee dhinaca nabadgelyada islamarkaana aanay muuqan la xisaabtan dhab ah in cid lagula xisaabtamo wixii dhacay horta waa mahadsan tahay runtii arintaas ay jeedinayaan walaalahay anigu lamaan qabo runtii meesha ay wax ka arkeenna inaad si qoto dheer u weydiisa way fiicnaan lahayd laakiin waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo oo aan ku baraarujiyo isla xisaabtanka waxaa jira xili ay mudan tahay in laga hadlo iyo xili aysan mudnayn in laga hadlo runtii isku xirna waa jira oo in isku xir jira waxaa kuu daliilah run ahaantii guud ahaan dalka in howlgalla ka socdaan waa la wada soconnaa maantay ciidanka soomaaliyeed in la dhiirogeliyo in lagu taageero kan muqdisho amnigiisa sugaya iyo kan muxuu ahay gobollada amnigooda sugaya ee cadowga hortaagan ee u dhimanaya una dhaawacmaya in la dhiirogeliyo waxaan ogeyn nidaamkii nidaamkan ka horreeyey in ciidanka qaranka loo adeegsanaya arrimo qabiil in loo daabulayay arrimo siyaasadeed laguna dhibaateynayay siyaasiyiin laakiin maantay falilah alxamdu waxaan ognahay in maanta ciidankii qaranka ay shacabka soomaaliyeed runtii ka farxiyeen oo ah in ay loo daabulayo goobihii cadowga jiray awalna cadowgoodii laga weeciyey laakiin maantay dowladda hadda jirta ay cadowgoodii ay maaragtay wajahayaan oo ay la dagaalamayaan waxaa kaloo laga faa'iiday oo isku xirka laga faa'iiday in shacabkii soomaaliyeed iyo qabaa'ilkii soomaaliyeed intaa colaada kale dhex taagneedna ay maanta isku gurumanayaan dhiiggana isku shubayaan isku safna ay ku jiraan arinta kale oo faa'iidadale waxaa weeyaan in khawaarijtii dhibka ay ummadda soomaaliyeed u geysanayaanna runtii la arkay oo ummaddu ay u xaqiiqowday kan baadiyaha jooga inay maaragtay gumaadayaan kan la noolna ay gumaadayaan markay magaalo ka baxayaanna ay ceelashii qarxinayaan maaragtay maaragtay anteenooyinkiina ay jarayaan kii kale oo runtii ay ugaarsanayeenna sidoo kale ay magaalooyinka intay kusoo duulaan ay qarxinayaan ceelashiina ka gubayaan ceelashiina sumaynayaan walaalahii waxaan leeyahay xilligii laysdhaliili lahaa xilligii maaragtay laysla xisaabtami lahaa waxaa ka horeysa in cadowga layska kor qaado inaan cadowga isku meel uga soo wadeejeysano inaan dhiirigelinno ciidamada qaranka sino waa mahadsantihin eedo ayaa dadka qaar soo jeedinayaan oo waxa ay leeyihiin saraakiil amniga ku jirta ayaa fududeynaysa baabuurta inay kasoo gudbaan baraha koontaroolada eedeymo cusub ma ahan muddo ayay soo jiitamaysay maxaa ka jira bay kula tahay cabdi barre arintaasi arrintaas horta waa arrintaa dadku aada isu weydiinayaan oo waana sax anugu waxaan aaminsanahay intaasu inay boqol kiiba boqol ay saxtaan aaminsanahay maxaa yeelay soomaalidu hadday wax sheegto oo wax sheegto waxay sheegto wuxuun baa ka jira haddaan la fududaynayn oo qaraxyada iyada aan la fududaynayn horta heerkan maba yimaadeenba sideedana ninka ilmaha aada dhashay haddaada marka hore adigu aada tarbiyeen oo tarbiyada aada barin oo aad ka waanisid oo haddana maalin kale aad xanuujisid wixii uu ka laabanhaya ninka askarigaahuna waa saas kale sarkaalka ama askarigu khaladaadka uu galay haddaada ku ciqaabin ama aad ama aada tusin qaladkiisa ama aada tababarin wuxuu xilka u taageen wax walba waa ka suurowdaa marka shaki kuma jiro gacmo badan inay bahasha isbiirsadeen in la isla ogyahay in la isla shaqeeyo in howlo badan jiraan shaki kuma jiro laakiin ciddii baari lahayd oo dabagalkaa ku samayn lahayd baa meesha ka maqan oo dabagalka ku samayn lahayd oo ogaan lahayd gaarigaan xaggee ka soo gudbay gaarigaan xagguu soo maray wixii in la ogaaday ahayd baabuurkan soo socday meeshuu u socday kor in la ogaaday ahayd waxaa meesha ka maqan isku xirkii sirdoonka ama dabagalka ama hawsha iska maqan marka haddii hay-addii sirdoonku sidayd u shaqayn lahayd oo saraakiishii aqoontan ulahayd brofessionka ulahayd oo ku tababaratay magaalada waa dhooban yihiin la howlgelin lahaa waxaa la ogaan lahaa gaarigaa meesha qaraxa lagu sameeyo cidda ka dambeysay sarkaalka soo daayey kan muxuu aha usoo fududeeyey horta waa mido midaas midda kale fudaydka waxa keenhaya haddii askari saddex sano ama shan sano checkpointi joogay oo halkaa fadhiyey oo dadkii barteen ama sarkaal ahaada ama askari ahaada oo dadkii barteen oo macaabiil madan yeeshay dee kii soo fududeynaya gaarigii soo fuulaya ma baarayo soco soco buu leeyahay marka ayana muhiimadda waxa weeye waa in askarta jagboontiyada ayna ka badan laba saac ka badan ayna joogin ama hal saac ka badan joogin taasuna waxay qeyb weyn ka tahay fududeyntay ka mid tahay marka arrimahaasoo dhan dowladdii u talasay wax uga qaban lahayd abuubakar sidee lagu heli karaa qorsho lagu sugo ammaanka magaalada muqdisho maxay kula tahay magaalada muqdisho in nabadgelyadeeda lagu sugi karo
waa su-aal muhiim ah waaye waxaa lagu heli karaa in amni aan ku noolaano aan helno waxaa weeye in aniga iskaashanno haddii tahay haddii amnigi haddii tahay shacabkii soomaaliyeed si wada jir ah loo wada shaqeeyo qof walbaba karaamad baa ka saaran mas-uuliyad wadareedaa naga wada saaran in aan ka wada shaqeyno amniga khaasatan shacabka soomaaliyeed in ay informationka ah ay la wadaagaan hay-adaha amniga la shaqeeyaan xogta soo gudbiyaan qof walbaba waxa weeye asaa fududeyn kara hay-ada amniga u fududeyn kara riboortka maxaa yeelay waxaan meesha ugu soo diyaarinayo dad soomaaliyada degin meel cidla ma aha meel howd ma ahan waa meel magaalo ah waaye marka in xogtaas ah hay-ada amniga ay soo siiyaan hay-adaha amnigana ayagana ay iska saaraan juhdiga mar walbaba fooljignaan dheeri ah la yeeshto laga hortago mar walbaba wax intaysa dhicin laga hortag ka hortag la sameeyo goobtooda looga hortago intay soo socdaan laga hortago taasaa horta loogu badbaadi karaa dhibaatooyinkan soo laalaabtay soo noqnoqday iyo in laxisaabtan dhab ah la helo mar walbana mas-uuliyaddana waxa weye qof walba wuxuu geysto hadday wanaag tahay iyo haddii xumaan tahay wanaaggan lagu abaalmariyo bromation loo sameeyo haddii uu keena dayacaadna abaalmarinteeda kale ay leedahayna oo sharciga qabana la marsiiyo ayaa muhiim ah marka aniga taasay ila muuqataa aragtidayda walaalkay cabdiraxmaan waxaan leeyahay waxa nagawada saaran waajib amniga dhammaan inaan wada qabanno ehelka qof walba xogta usoo gudbiya hay-ada amniga ka hortaga ay hay-ada amnigana ay sameeyaan taas marka ha iloobane aan farta ku wada fiiqne anagay dana ugu jirtaa hooyada hooyada waayashay dhab ugu jirtaa shacabka soomaaliyeed dhammaantiis qeybaha kala duwan birmigeydada ay dan ugu jirtaa maraykanka waxa uu sheegay in cunaqabateyn lagu soo rogay shabakad ka kooban toban qof oo soomaali ah oo lagu tilmaamay inay hubka sharci darada ah soo geliyaan soomaaliya marka cabdiraxmaan maxay ka dhigan tahay cunaqabateynta uu maraykanku saaray ragga hubka keena soomaaliya xilligan oo weliba dowladda ay dagaal kula jirta shabaabka
waa mahadsan tahay runtii waa tallaabo wanaagsan xilliga ay kusoo aaday runtii raggaas la saaray isla bishii oktoobar runtii liiskii ay soo saareen oo dhowr iyo tobanka qof ka koobnaa oo dhaqaalahoodii la xayiray oo cunaqabateen la saaray iyo liiskii isla xalay soo baxay horraantan bisha haddaan ku jira nofembar isla kooxda daacish ee dhankan bari ka dagaalanta ayagana la saarayoo qolyahan hubka usoo fududaysa marka isku soo wada duubo runtii xilliga ay maaragtay ku soo aaday waa xilli runtii aada iyo aad loogu baahnaa oo ahayd in nimankan maadaama furimihii dagaalka lagu wiiqayo oo lagu jebinayo oo lagu baaxsanayo oo hadda aan kula hadlayo aagga maaragtay tuulo aadan yabaal wax yar u jirta in runtii laga xoreeyey oo runtii awal difaaca looga jira laakiin hadda ayaga la bartilmaameysanayo oo la ugaarsanayo in marka dhinac kaste hadday ahaan lahayd qolyaha caalamiga iyo hadday ahaan lahayd dowladda soomaaliyeed iyo hadday ahaan lahayd shacabka soomaaliyeed in runtii guluf midaysan runtii lagu qaado nimankaas waa arin fiican oo xilli iyo waqti runtii loo baahnaa kusoo aaday waana rajeynaynaa hadduu alla yidhaahdo in tallaabooyinkaas runtii ay sii socdaan oo ay bangiyada ay wax dhigtaan iyo shakhsiyaadka xiriirka la lehba in maaragtay aan cunqabateyn loogu simine in maxkamada lasoo taago sharcigana la horkeeno waa mahadsantihin weerarkii ugu dambeeyey muqdisho waxa uu dhacay waxyar kadib markii lasoo gabagabeeyey shirkii madasha wadatashiga qaran kaasoo looga hadlayay dagaalka ka socda dalka iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay ugu wada qeyb qaadan lahaayeen hadda cabdi bare ma muuqataa iskaashi labada dhinac oo duulaanka ee socda la xiriira wax walba waxaysani bay ku xiran yihiin sida daacadda isaga yahay arrintaas iskaashiga la dagaalanka argagixisada oo dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyadu ay soo saareen haddii sida uu yahay loogu dhaqmo oo ay daacad ka tahay wax walba waa inoo hagaagahayaan laakiin waxaa ka horeysa daacad ma laga yahay mise waa hadal afka baarkiisa ah hadal afka baarkiisa soomaali horey ugu soo baaba'day wax badan oo lagu heshiiyo maamul goboleedya iyo dowladihii federaalku dalkan soo maray ay ku heshiiyeen baan hal xaba ka hergelin laakiin maantayto waxaa loo baahan yahay arintaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ballanqaadkaas ay ummadda tuseen iyo warmurtiyeedkii ay usoo bandhigeen waa qodob muhiima inay tilaabadaas ka dhabeeyaan oo ay hal meer ka soo wada jeensadaan oo dalkan soomaaliba iskale aynaan ku hadlayn wadamo shisheeyaa nala joogay iyo maraykan baasaata yiri iyo hebel baasaa yiri dalka inagaa iskale dalka soomaaliba iskale haddaan soomaalidu u soo jeensan oo iyagu gacmaha isqabsan oo garbaha ayna isqabsan oo isu tanaasulin oo wax walba waxa ka dhexeeya siyaasiyiinta soomaalida wixii ka dhexeeya intay halkaan dhigaan aan danta guud loo soo jeensan oo inagu aynu farta isku fiiqayno ismisjaxaaminayno oo dibir saaxatada isu dhigayno halkaasaynu weligay taagnaanaynaa marka waxaan rajaynayaa go-aankan maanta soo baxay oo golaha golaha golaha iskaashiga qaranka ee dowladda federaalka iyo maamulada ay gaareen inuu noqon doono laba arrimood buu noqon doonaa inuusan ballanqaadyaro ka duwanayn oo uu iska bariiqdo iyo in ilaahay caqliga iyo maskaxda inta dib wada waafajiyo ay maanta tillaabo wada qaadaan oo dalkan usoo jeensadaan oo shacabkan ay badbaadiyaan oo qarankii soomaaliya badbaadiyaan taasaan ka rajeynaynaa aada uga rajeynaa waadna mahadsanta inkastoo weli dadku xasuustaan dhibaatadii dhacday haddana magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalo loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho dadaalada socda markaad eegtid abubakar ma yihiin kuwo isku xiran sida dowladdu ay uga jawaabtay dhibaatadii dhacday siday kula muuqataa ma tahay sidii la filayay waa arrin aada u fiican soomaalidu waa dad isjecel markay dhibaato dhacdana aada iyo aada uga dhidhiso dowladdana heer guddi qaran ah samaysay shacabkii soomaaliyeedna kacay ardaydii waxbarashooyinka dhan la fasaxay si ay uga qayb qaataan gurmadka lacag caruurinta ah marka runtii qof walbow taagtaada ay noqotay waxal waxaad awoodda bexso haddii ganacsiga ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd dadka qudaarta leh qudaareyda ay ahaan lahayd haddii dadka guryaha adiga waan ganacsiga heerka koowaad leh heerka labaad heerka saddexaad intaba iskugu jirto si wanaagsan ay ugu dhiidhiyeen dhaqaali fiican waa soo aruuray maasha allah waa arrin aada iyo aad mudan in la bogaadiyo waana bogaadinayaa anoo caawajaniskan uu faa'iidaysanayo shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin dowladda soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay sida aad ugu dhidhiseen meesha ha laga sii wado in dhaqaalahaas dadkaas dhibaataysan gacantooda ay gaarto ilaa laga hubiyo dabagalka lagu sameeyo dhaqaalahaas la daba taagnaado maku baxday meeshii loo baahnaa ma gaartay gacantii loo waday in la yidhaahdo la xaqiijiyo aaday muhiim u tahay
intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaana ay gala qayb galay xildhibaan cabdi bare jibriil mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan cali ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo siyaasi abuubakar ibraahim cali oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed kulanti dambe nabadgelyo